shirku ma muhiimadiisu yahay tii in luqudooda sidii loo sameeyi lahaya siyaasada guud ee heer qarana si lanku hortaga dhibaatada kadhiyaasa hooyada xiliga dhalmada iyo weliba furaya agaasimaha guud ee wasaarada horumarinta caafimaadka somalilan doctora maxamed cabdi hergeeye welibana ku qeybgalaya ururada caafimaadka hay-ado la shaqeeya wasaarada jaamacado dalka sharci yaqaana iyo hano kumide ururada bulshada agaasimaha waxda qorsheynta iyo horumarinta siyaasada ee wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kale oo ku hadleen afka hay-ada suubama iyo ururada qaliimada erya ingiriiska oo magalo furitaanka shirka hadalo shalduunha gajeedi iyo si qoto dheeraan ku waramena mudnaanti yeelata in la helaa siyaasada si wadajira lanka sameeyowa taasaytiyo hadhow laka bedalowe heerka lakadawaqowa dhaqaatiirta iyo shaqaalo caafimaadka oo fuliyayana qaliimada si lan ilaaliya badqabka aada uurka leh iyo xaalado degdega ee hafkud saarada waa xiliga dhalmada ley muhiimadeeda waa la yaro taataabtay waxay leedahay un kole caafimaadku de adeeg bixintu waa laba qayboodoo qayb in aynu waynu qabanaayo in adeegii cmog serviceskii iyo bmogiiba xarumihiinuu ka socdaa caqabadaa laakiin ugu yimaada xaaladaha qaar weliba gaar ahaan markay timaado in loo baahdo in qalliin hooyada uur kale lagu sameeyo taasaa hortay keentay in aynu bal ka fikirno sidii aynu legaly adeegii waynu haynaa adeeguu joogaa at least cusbitaalada district hospitalska hosbitaaladii waaweynaa gobolada wuu ka jiraa laakiin haddana laakiin ma hayno dhinacii in sharciyan in qofkaas markuu baahda adeega la siin lahaa waliba gaar ahaan qaliinka marka waxa aynu muhiimadeeda leenahay inaanu horta helno bal xog ku saabsan sidaynu halkan u qaadi lahayn aynu kor ugu qaadi lahayn stepskaynu qaadi lahayn markaa waa talo iyo wasaaradda dhexdeedii laftigeeda badnaskiiba aynala jooga aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka oo soo qabanqaabisay barnaamijkan oo iyagu leh maxaa la yidhaahdaa hogaaminta inay u sameeyaan ama hagaajiyaan ama kor u qaadaan caafimaadka iyo waxqabadkiisa aad iyo aad bay u mahadsantihiin waxaa halkan jooga dad kala duwan oo ka socda jaamacadihii associationskii looyaradii u n t wixii dhan waynala joogaan si aynu u lafagurno aynu u helno siyaasad cad insha allah agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi hergeeye oo si rasmi aan furaya shirka wadatashiga iyo dhinihii kiisha hooste ku xariiqi iyo arintunye ata mid muhiime waana laga maarmaan yeetaa in siyaasada landejiya xaalado degdeg ee hafood saaradayana hooyada urka leh xiliga dhalmada iyadoona lanfiiriyo waa dhiniga diinta iyo dhiniga dhaqanka siyaalahan kubaha xal dhamaystirana oo diintana ka haboona dhaqankana hooyooyinkana xaqiyo ansiyana inyo helana xaqiyo lahayana oo haaye inyo helana gargaar degdega runtii sharaf bay noo tahay maanta inaan kulankan joogno wadatashiga ah oo lagaga hadlayo arin muhiim ah arintaa muhiimka ah oo ah sidii bolosi ama siyaasad loogu dejin lahaa xaaladaha degdega ah ee soo food saara hooyada xiliga dhalmada emergency obstetric care oo runtii aynu ognahay inay hooyooyin badani ay u dhintaan xiliyada wasaaraddu siaad la wada socotaan waxay ku dadaalaysay baryihii u dambeeyeyba sidii hoos loogu dhigi lahaa umuraaca hooyada ama waxaa la yidhaahdo maternal mortality-ga si haddaba hoos loogu dhigo waxaa loo baahan yahay in dhinacyo badan laga wada shaqeeyo dhinacyaal keer oo ah xilliga emerjensiga ah wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa muddooyinkii kadambeoya dadaal adag iyo ankajarta sidii hoosa lanka dhika lahaya umurahowka ama hooyooyinka la kulmaayeen xaalado deg dega ee xilliga dhalmada